inta la ogyahay saddex iyo toban qof ayaa ku dhimatay tiro kaloo la cayimidna way ku dhaawacantay shilkan gaari oo ka dhacay inta u dhexaysa deegaanka gaarisa iyo bangal dhakhaatiirta ayaa ku howlan laaya haatan kala duwidda dhaawaca iyo dabiibka daawaca isbitaalka guud ee degmada gaarisa sidoo kalena waxaa jirta in dhaawacyo kala duwan in la kala geeyay isbitaalada sida gaarka loo leeyahay welina gunaanadkii lama soo gunaanadin tirada guud ee dhaawacyada soo gaaray dadka shirkaasi gaari ee inta u dhexaysa deegaanka bangal iyo gaarisa ku dhaawacmeen fransiska yeelin waxa uu ka mid yahay dadkii ku dhaawacmay oon kula kulmay isbitaalka guud ee degmada gaarisa v o daya wuxuu oga waramaya aragtidiisa iyo weliba qaabkay wax u dhaceen waxaan ahay francis kiali waxaan ka soo baxnay checkpointiga booliiska bangal ilaa soddon daqiiqa markaynu soo dhaafnay deegaanka bangal ayay qisadana qabsatay dhammaan waxay ayd midsi aan arkayay qaabkay u dhacaysay baskii aan ku safraynay ayaa ku dhuftay oo ku dhacay tareelna halkaasi yaalay kadibna gacanta midigta ayuu u dhacay baskiina waa uu kala go'ay darawalku waa uu isku dayey in uu baska xukumo balse waa uu xukumi waayey kadibna god ayuu ku dhacay jidka qarkiisa ah sidaasoo wax u dhacay aniguna waan ka badbaaday francis iyo kuwa kale halkaasi dhaawacay dhammaantood waxay sheegeen in gaariga kontaroolka uu waayey sidoo kalena waxay sheegeen in gaarigaasi uu ahaa mid ku dhacay gaari kale kadibna gaariga uu kala go-ay taasoo keentay dhimashada iyo dhaawaca tiradaasi la eg shirkadda basaska nasiib oo sidoo kale xafiiskooda aanbooqda ayaa waxay sheegeen inay ka xun yihiin dhacdadaasi waxayna sidoo kale ka gaabsadeen inay la hadlaan v o eda balse waxay sheegeen dhacdadaasi ay dhacday tirada guud ee dhimashaduna ay tahay saddex iyo toban qof ilaa iyo haatanna aan la cayimin tirada guud ee ku dhaawacantay baskan ayaa waxa uu ka yimid magaalada nairobi wuxuuna usii socday magaalada wajeer dhacdadani ku dhacdayna waxay noqotay mid dad fara badan ilaa iyo haatan cabsi fara badan gelisay iyadoo guud ahaan dalkani kenya shilalka noocan ee dhimashada noocan oo kalena ay tahay mid ku soo badanayso sanadkani horaantiisa ayaa sidoo kale saddex iyo toban qof dadka hor u dhaafayo ay deegaanka maatuug shil gaari noocan oo kale ay kula galeen halkaasoo intooda badan dadkii baskaasi saarna ay ahaayeen kuwa dhaawacyo kala duwan soo gaaray tiro saddex iyo toban qof sidoo kale kor u dhaafaysana ay ku dhinteen maxamed faarax shire v o a garisa